Men det här är typ min pappa innan han åker in till sjukhuset. Också, till sista gabar uu minuten.
dhalay marxuum sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudiin celi ayaa sheegtay in aabbaheed uu dhiig qufacay qandho aad u sarraysana ay haysay islamarkaana uu neefsigu ku adkaa balse ay shaqaalaha caafimaadku ku dhiirigeliyeen inuu guriga iska joogo oo lagula tacaalo alfidon iyo dawada qufaca hibe ismaaciil oo iyaduna ah xaaskii uu ka geeriyooday sheekh cabdiraxmaan ayaa iyaduna arrintan uga warrantay helinka s v t De trodde inte på mig och de trodde att jag överdriver. Men jag överdriver.
aniga ima rumaysan waxay la noqotay inaan ka badbadinayo balse kama badbadinayo waxaan mar kasta ku celcelinayey fadlan nacaawiya waxaan u baahannahay kaalmo ugu dambayntii waxaa dhoolli ama ambalaas u yeertay gabadhiisa xaliima oo sidoo kale muuqaal ay ka qabatay la wadaagtay hilinka svt waxaana muuqaalka lagu arkayaa sheekha oo ay neeftu ku culus tahay si degdeg ahna neefta u jiidaya sidii qof dhimanaya oo kale waxaa la xaqiijiyey in xilligaas ee boqolleyda oksijiinta dhiiggiisu ay hoos ugu dhacday afartan boqolkiiba oo qura taasoo ah marxalad halis ah oo uu qofku nafka ilaalis noqon karo xilligaa waxaa sidoo kale halis ku jiray sambabadiisa iyo keliyihiisa waxaana sidoo kale xinjiroobay dhiigga sambabada iyo wadnaha sida ka muuqata warbixintiisa caafimaadka ha yeeshee markii uu bil ku xirnaa neefsiiye waa dhintay sheekh cabdiraxmaan oo afartan iyo sagaal jir ahaa xaliimo sheekh cabdiraxmaan waa gabar labayo labaatan jir ah oo uu dhalay sheekhu waxaanay farriin u diraysaa shaqaalaha caafimaadka ee aabbaheed dayacay sida ay qabto Låt min pappa vara den sista som har blivit bemött på det viset. Alltså. Hjälp mer människor. Alltså.
aabbahay ha noqdo qofkii ugu dambeeyey ee sidan loola dhaqmo caawiya dadka kale ee kaalmada u baahan mas-uuliyaddiinna qaata kiisaskoodana si dhab ah u wajaha xaaskii sheekhu ka dhintay ee hibe ismaaciil ayuu mar kale waxa uu s v t weydiiyey inay dhici karto isfahmi waa dhanka luuqadda ah oo ka dhex dhacday iyaga iyo shaqaalaha bukaan socdeegtada loo yaqaano foor centraalka Nej, de förstår mig riktigt. Men de ville inte förstå mig. De ville bara...
may si saxa ayay ii fahmeen balse inay i fahmaan ayaysan doonayn waxay nagu lahaayeen karoone haddii aad qabtaan gurigiinna jooga si aan la idinkaga qaadin xaaska ayaa mar kale la weydiiyey sababta ay markii dambe ambalaasta ugu ciweyday markii ay aragtay inuu odaygeedu darsaday Jag, jag litade på dem, dem. Att de säger stanna hemma, stanna hemma.
iyaga ayaan aaminay waxay nagu dhaheen guriga jooga guriga jooga sidaas ayaanna yeelnay dr kai knutsen oo ka tirsan solgaraniska hukhuset ayaa isna la weydiiyey cabashadan soo kordhaysa ee ku saabsan dad iyaga oo bastood ah la farayo inay guryaha joogaan wuxuuna sheegay inay tahay talo halis ah oo aan mudnayn in la raaco madaxa foor centraalka ayaa ka gaabsatay inay arrintan uga warranto tv-ga s v t iyada oo ku qiil samaysatay inay raacayso sirta khusuusiyadda bukaanka ee loo yaqaano patient secretesen maxamed xaaji radio sweden